aad baad u mahadsan tahay haatanna wararkii ugu dambeeyey in ka badan konton iyo shan qof ayaa maanta ku shahiiday duqeymo ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen xarun barakac oo ku yaala jiidda duqeymo ay gelinkii dambe oo maanta diyaaradaha maamulka yahuudda ay ku beegsadeen madraso ku taala xaafadda aldarj ee dhacda bartamaha magaalada khaza islamarkaana ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo guryahooda horey ay ugu dumiyeen diyaaradaha yahuudda ayaa waxaa ku shahiiday soddon iyo lix qof oo ka mid ah dadkii maatada ahaa ee goobta ku sugnaa wararka ayaa tilmaamaya duqayntan iyo khasaarooyinka ay reebtay ayaa sheegaya in lix caruur ah ay ka mid yihiin dadka soddoniyo lixda ah ee ku shahiiday duqaymaha ay diyaaradaha yuhuudda ku bartilmaameedsadeen madaraso hoy u ahayd boqolaal barakacayaal reer khaza ah sidoo kale duqayn islamaanta ku dhacday guri ay lahaayeen qoysas shacab ah oo ku yaala deegaanka jabaaliya ee dhacda koonfurta jiidda waxaa iyadana laga soo diiwaangeliyey inay ku shahiideen sagaal iyo toban qof oo ku sugnaa guri xilli ay beegsanayeen diyaaradaha maamulka yahuudda dhanka kale kooxaha muqaawamada ah ayaa gantaalo ku beegsaday deegaanada ay ku sugan yihiin yahuudda ee dhaca afaaf xayndaabka khaza ciidamada kayaanka gumeystaha ayaa xaqiijiyey sawaariikh ilaa saddex ah oo laga soo tuuray koonfurta khidaaca khaza islamarkaana lagu beegsaday mandiqad ay ku sugan yihiin ciidamada iyo dadka yahuudda ee dhaca afaafka xindaabka toddoba maalin gudahood ciidamada yahuudda ayaa tilmaamaya inay diiwaangeliyeen siddeed sawaariikh oo ay soo tuureen kooxaha muqaawamada ee ka dagaalamaya jiidda khaza islamarkaana ay ku beegsadeen deegaanada ay ku sugan yihiin ciidanka iyo dadka yahuudda ah ee ku dhow xindaabka khaza isla howlgallada ay fuliyeen kooxaha muqaawamada degaalyahaano ka tirsan muqaawamada ayaa maanta beegsaday laba gaari oo kuwa gaashaaman ah xilli ay ku socdaalayeen mandiqadda aslaan ee ku taala deegaanka beytlaahiya ee dhacda waqooyiga khidaaca sida lagu xaqiijiyey war ay soo saareen kooxaha muqaawamada ah labadan gaari ayaa si rasmi ah u burburay kadib markii ay dagaalyahaanada ku hubsadeen gantaalada alyaasiin boqol iyo shan islamarkaana labada gaari waxaa qabsaday dabxoogan ugu dambayntii ciidamada dowladda maali ayaa geystay xasuuqyo wuxuushnimo ah kuwaasoo lagu dilay dad muslimiin ah oo ka soo jeeda qowmiyadda fulani ee degta dalkaas iyaga oo ku eedeeyey inay gacansaar dhow la leeyihiin ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgala dalkaas warbixino ay soo saareen hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in milatariga dowladda maali ay xidheen dad tiradoodu u dhexayso saddex iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan oo ku sugan suuqa magaalada di afareebe ee dalkaas kuwaas oo ay ugu dambayntii u dileen qaab foolxun iyaga oo dhammaantood gowracay meydadkoodana ku aasay xabaalo wadareedyo ka agdhowaa magaalada waxaa isa soo taraya falalka noocan oo kale ah ee ay geysanayaan askarta maali kuwaasoo argoosi joogto ah ku haya qabaa'ilka muslimka ah ee degan dalkaas dhacdadan ayaa qayb ka ah falal dhowr jeer soo noqnoqday oo ciidanka maali lagu eedeeyey kuwaasoo sare u qaaday wadhaaca laga qabo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada maali ee weerarada joogtada ah kala kulmaya jihaadiyiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin